Ururka dhalinyarada isxilqaanaya laanta filtar ee xaafada Bunduweyn ee magaalada Beledweyne ka bilaabay dadaalo looga hortagayo fatahaada webiga Shabeelle. Webiga Shabeelle ayaa ku fatahay xaafado ka mid ah magaalada Beledweyne kadib markii uu karkarada jabsaday webiga Shabeelle. Qaar ka mid ah dhalinyarada ururka isxilqaan iyo guddoomiyaha xaafada Bunduweyn Saado Xasan Macalin ayaa reediyo Baaluula uga warramay dadaalada ay sameeyeen.
ururka dhalinyarada iyo horumarinta isxilqaan ilaa iyo daraad ilaa iyo maanta ilaa iyo xalay aan dadaalaynay intaasna waan khayla dhaaminaynay jawaanku wuxuu u baahan yahay carar lagu shubo las- meel la dhigo u baahan yahay biyihii looga kaashado marka haddaa dhulkii qoynaayo roobku da-ayo webiga siimo uu soo bixiyey ee tahayne micnaha een, wax oo oo bahalkay samaynaysa ma lahan maogta annaga waa dadaalnay intaan dadaali karno ururka wax baabuur hoo leeyahay ma lahan wax hantiyo hoo leeyahay ma lahan wax qarash hoo leeyahay ma lahan dhallinyarada xaafadda xitaa saaki way nala soo garb istaagteen dhowr iyo toban cunug ah saaki noo imaatay oo nala shaqaynaysay weli xitaa waxaan sameeyeen askar buundada ciidanka ka tirsanaa inaan wacannay aa xalay jeebkeenna cashadooda ka siinay saaki waxaa noola keen hal kaari koo carre ah Ee, haddana wax noo qorshaysano hadda aan qaban karno ma jirto talo fara waa ka baxday runta haddii laga hadlo biyo haddee meel aad ka xirto meel kale aad ka xirto waayo way soo duleeshaneen hadda saddex meel oo saaka aan xirnay oo caradii webiga maxaa la lahaa xamiirada aan ka qodnay oo jawaanadii qaleelkaayo shalay noola keena aan saarnay waa ka soo korboodeen hadda biyihii kolleyna waad arkaysaa hoo ujeedaa haddaba dadaallaan wadnaaba hadda dadaallaan wadnaa dhowr xaafadood oo ujiinka webiyii ka mid a waa ka bixinay ilaa haddana waa bixinaynaa waxa u dhow ee filtara degana insha allah waa bixinaynaa ilaa caawa waa bixinaynaa insha allah waana bixinaynaa insha allah wax allaalo wixii degan xaafadda waa ka raraynaa hadduu ilaah yidhahdo
kaalintee leeg ay dhalinyaradu ka qayb qaadan karaan in dadka danyarta ah xilligan kale la garab istaago annaga haddaan nahay reer buunduweyn weligeynba waxaan gar- waxaan garab istaagi jirnay dadka danyarta ah annagoo oon fiirinayna guryaheenna marka horeeto waxaan ka hor guryaheenna waxaan ka hor dhignaa guryaha dadka danyarta ay leeyihiin dadkaas ayaan la aan la gurmad u samaynaa dadkaas ayaan bixinaa kadib ayaan annaga guryaheenna usoo jeesanaa hadda waxaan u taagannaha oodna arkaysa waxaa waaye dad aan sama bix- samata bixinayno ee guryahooda aan ka samata bixinayno aan raadinayno hadda waxaan rabnaa ilaa hadduu la yidhahdo kuleejka agoonta ugaas khaliif inaan dadka qaar aan geyno oon ilaa caawa aan ku baraysin hadduu ilaa yidhahdo kadibna meelahay kale sii aadi karaan sii aadan intaa hadda aad arkaysa waxaan u taaganaha da samata bixin waxaan hadda aan samata bixinayna waa sama- waa- waa dad inay sidaan aynugu wadaan naga dhaafaan ayaga waxaa looga baahnaa inay noo keenaan carro oo keliya wixii xoog annagaa isku qabno dhallinyaradeenna iyo jawaanadeenna waa iyo badiiladeenna waxaynu waa iskor saaran yihiin shan kaarikaan keensannay meel kaleeto muhiima ugu da- oo meesha aan oo ku xirnay meesha hadda biyo ma laha inta kaleeta hadda nagu soo burqatay ayagaana ka sugayna inay wax noo qabtaan Een, horta dadaal badan aan sameyno way jirtaa sida filter oo kale shal oo dhan waa taagneen maanta sidoo kale een, horta een, waxaa nagu dhacday muxuu ahaaye ii sheego ciid la-aan wixii ciid aan haysanna meelihii noogu darnaan saarnay een, hal meelo wax laga celin kara male toban meelay kasoo baxda biyihi marka sidaas daraaddeed muxuu ma laba meel buunbuundaweyn ahaan haddaan kuu sheego filter iyo waxaa darneed meeshaan lahayo een yaa ii sheego nuunagaabey nuunagaabey shan kaarka oo ciidaa lagu shubay xoogaa waa isrinta laakiin meesha ugu daran filtera waay dadkii oo qaxin annagii oo dadaalkeena muxuu ahaa yaa ii sheego aan sameyna ummad iyo degan dad indhoolaa joogo dad jiisasaa joogo dad maataa joogo een haddana talefar waa ka baxday annaga ahaan haddiiba marba biyaha soo baxeen waxaan aaminsanahay inaan ka nayii jabnay waayo haddaan wakhtigii la rabo haddii la helin waxaa waaye wax aan hadda kadib loo qaban kara male hadda saasay tahay xaafadda toban kaarika iska qa- eh, qaaday lacag haddii la keeno waxaan aaminsan in waxba tarayna hadda